bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaaliyo labaatanka bisha julaay sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo shir caalami ah oo ay ka qaybgalayaan ku dhowaad afartan dal oo daneeya arrimaha soomaaliya shirkan ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalaya qaar ka mid a maamul goboleedyada ka jira soomaaliya inkastoo warar hordhaca oo ay helayso wardheer ay sheegayaan in shirka ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland oo ay kala hogaamiyaan cabdiweli gaas iyo sidoo kale axmed maxamed islaam axmed madoobe wararka shirka la xiriira ayaa waxa ay sheegayaan in ay haatan soconayso qabanqaabada ku aadan soo dhoweynta wafuudda ka qaybgalaysa iyadoona shirka loo qundeeyey inuu ka dhaco xarunta xerada efesoni oo mar ahaa jirtay madaxtooyada soomaaliya xilligii dowladii kacanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya nicholas key ayaa lagu wadaa shirka inay shir guddoomiyaan waxaana si aadha loo adkeeyay ammaanka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona wadooyinka waaweyn ee magaalada lagu arkayo ciidamo aad u fara badan degmada xamar jajab oo ah halka uu ka dhacayo shirka ayaa waxaa sidoo kale lagu arkaya xaafadaha qaybahooda kala duwan ciidamada ammaanka oo si hadda kaga qayb qaadanaya xaqiijinta ammaanka waxaa sidoo kale la xadiday dhaqdhaqaaqa dadweynaha ku dhaqan degmada xamar jajab iyo qaar ka mida degmada waaberi ee gobolka banaadir sidoo kale madasha shirka uu ka dhacayo ayaa waxaa si aada loo adkeeyay ammaankeeda iyadoona ay gaafureegayaan ciidamada midooda afrika ee amisom iyo qaar ka mida kuwa gaarka ah ee dowladda soomaaliya ee gaashaan waxaana meelaha muhiimka ee dowladda ay maamusho gaar ahaan xerada nefesoni sidoo kale ay tahay mid si aada looga taxadiray dhanka ammaanka shirka ayaa looga hadli doonaa lixdii bil ee ugu dambeeyey waxyaabihii u qabsoomay hiigsiga labada kun lix iyo tobanka waxyaabaha hortaagan dowladda federaalk ee soomaaliya qabsoomidda doorashooyin ka dhaca dalka soomaaliya iyo waxyaabo kaloo muhiima sidoo kale waxaa qayb ka ah shirka heshiiskii new deal iyo sida looga hirgeliyey soomaaliya iyo waxyaabaha weli aan qabsoomin shirkan ayaa inta uu soconaya waxaa lagu wadaa in ay xirnaadaan qaar ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho waana shir heer caalami ah oo xilligan lagu qabanayo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona ay qayb ka tahay ama uu qayb ka yahay shirkii labaad oo heer caalami oo ka dhaca magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya marka laga soo tago kii wasiir arrimo dibadeedyada urur goboleedka igad ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dhinaca kale dad aad u fara badan ayaa lagu qaqabtay howlgal ka dhacay habeennimadii xalay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya howlgalka ayaa waxa uu ahaa mid ay samaynayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda nabasugidda iyo booliska waxaana dadka la qaqabtay qayb ka ahaa dhallinyaro aad u fara badan kuwaasoo lagu tuhunsan yahay inay qayb ka yihiin falal amni darro oo ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay gudaha gobolka banaadir gaar ahaan degmada xamar jajab saraakiisha ammaanka ee dowladda soomaaliya oo howlgalkan ka hadlay waxa ay sheegeen in howlgalku macnihiisa uu yahay xaqiijinta ammaanka magaalada muqdisho iyo sidoo kale ka taxadiridda waxyeelo ka dhaca oo amni darro ah inta uu soconaya shirka maalintan arbacada ka furmi doono magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasoo ay ka qaybgalayaan wafuud heer caalami ah oo soo gaaraya magaalada muqdisho halka qaarkood hore ay usoo gaareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale nicholas key ayaana shirkan qayb ka ah mas-uuliyiinta shir guddoominaya ahlu sunna wal-jamaaca ayaa waxa ay soo dhoweysay isku dhafka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ee dowladda haatan ay wado waxaana sarkaal saro ka tirsan culimaadudiinka ahlusunna wal-jamaaca oo lagu magacaabo sheekh isxaaq mursal uu sheegay in arrintaasi ay si aada ula dhacsan yihiin soona dhoweynayaan haddii ay yihiin culimaadudiinka ahlusunna wal-jamaaca wadaadkan waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya tillaabooyin horumarle ay u qaaday sidii ay u miday lahayd ee ciidamadeeda iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada ahlusunna ayaa sheegtay in arrintan ay si aada usoo dhoweynayso maadaama ciidamadeeda ay ka mid noqonayaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kalena ay helayaan mushaar joogto ah sida uu ka dhawaajiyey
horta marka hore waxaan salaamayaa idaacadda goobjoog shaqaalaheeda dhammaan waan salaamahayaa intaa kadib waa maqlaya habeen hore in madaxweynaha asagoo joogo galmudug in uu ka qawaaday in ahlu sunna la qancinayo oo lala madaxweynihii dhalgalin in la fulinahayo ayuu madaxweynaha ku dhawaaqay arrinkaas marka aad baan u soo dhaweynahayaa maxaa yeelay hadlu sunnaada waxyaabaha ay ka gadoosan tahayba waxaa weeyaa heshiisyadii lala galay oo la fulin waaye oo laga gaabsaday weeye marka arrimahaas ee arrimo furfurnaan oo siyaasadii oo la furfurahayo oo aad iyo aad furfurnaan iyo maaragtay eh, soo wajahaysa weeye aad baan u soo dhaweynahayaa marka in la dardargeliyo la la dedejiyo si soomaali eh, loo waayo cid wax qabanayso oo loo gudbo dowladnimo systemkeeda loo gudbo lix iyo tobanka ayadoo sraacsan si dowlad caalamiya loo d- eh, dalka ugu dhalato marka waxaan waxaan rabaa inaan ugu baaqo marka dowladda inay arrimahaas ay dedejiso hadalka wadaadkan ka tirsan culimadiinka ahlusunna waljamaaca waxay imaanaysaa xilli khilaaf aada u xoogan ay kala dhexeeyaan garab ka mid ah ahlusunna dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo taasna ay kaliftay qabsashada degmada guraceel dhuusamareeb iyo sidoo kale caabud waaqa oo dhammaantoodba ka wada tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya xilli magaalada cadaaduna ay fadhiis- fariisan uu yahay maamulka cusub ee dowladda iyo beesha caalamkuba ay aqoonsan tahay ee galmudugga halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada kismaayo ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu maanta ka soconayo qabsoomidda shir lagu ansixinayo dastuurka maamulka jubbaland ka oo maalmihii lasoo dhaafay meelmarintiisu ama ka hadalka iyo ka doodistiisu ay ka soconaysay magaalada kismaayo ergooyinka ka qaybgalaya ayaa waxa ay ahaayeen muddooyinkii lasoo dhaafay kuwa si aada kaga hadlaya waxyaabaha laga reebayo iyo lagu darayaba dastuurka maamulka jubbaland waxaana mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen in arrintani ay tahay mid si aad ay u soo dhoweynayaan waxa ay sheegeen qaarkood in maanta shirka uu yahay mid ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee maamulkaasi iyadoona sidoo kale la filaya inay ka qaybgalaan xubno ka tirsan dowladda gaar ahaan gola- golaha wasiirada iyo sidoo kale baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale qaar ka mid a waxgaradka ka soo jeeda gobolada jubbooyinka iyo gado ayaa waxay dhaliileen meelmarinta dastuurkan ayagoo sidoo kale ku eedeeyey maamulka inuu yahay mid sadbursi ku dhisan waxayna dowladda ugu baaqeen in baarlamaan la mid ah midka galmudug oo kale ay ka dhisaan deegaanada jubbooyinka iyo gado
arrinta tooyinka iyo gedo waa arrin aa- aan deganayn oo mudan badan uu hadda ka taagan yahay khaasatan eh, baarlamaanka ugu dambeeye ee la dhisay oo laga dhisay jubbaland eh, cabashooyin badan ayaa laga keenay eh, baarlamaanka federaalkana waa kii uu kala diray oo uu yiri maaragtay baarlamaankaasi si cadaalada oo sharci ah oo dastuurka nidaamku waafaqsan looma dhisay marka arrimahaasi eh, goboladaasi caqabo weyn ayay ku yihiin eh, horumarka goboladaasi midnimadii iyo dowladdii la rabay dowlad goboleedkii la rabay in halkaa laga laga aasaaso oo la habeeyo magaalada mukalle ee dalka yemenna waxaa maanta ka soo ambabaxay markabka nawaal tariye oo kusoo jeeda magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland halkaas oo tiro laba jeer oo hore uu soo gaaray markabka oo siday dad qaxooti soomaaliyeed oo ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira maga- dalkaasi yemen wararka laga helaya magaalada mukalla waxa ay sheegayaan in uu markabka sida ilaa ku- ku dhowaad saddex kun oo dad soomaali qaxooti ah oo dalkaasi ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira xilli ay maalmihii lasoo dhaafayna dhibaatooyinka ay sii kordhayeen waxaana maalmihii lasoo dhaafay qayb ka ahaa dadka waxyeelada ay kasoo gaartay duqeymaha iyo dagaalada ka soconaya dalka yemen dad soomaaliyeed oo halkaasi ku sugan kuwaasi oo la cararaya nafsadooda sidii ay kaga samata bixi lahaayeen dalka yemen markabka ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah soo uu soo gaaro dekedda magaalada boosaaso oo uu soo keeno ilaa iyo saddex kun sida ay ku waramayaan qaar ka mid a wariyeyaasha ka howlgala idaacadaha muqdisho oo markabka dushiisa saaran waxaana sidoo kale lagu wadaa in markabka mar kale uu ku laabto dalka yemen sida xog aan ku helayno aadan cabdi madaxa amniga ah ee degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu sheegay in wax laga qaban doono xaaladda amni ee ka jirta magaalada qoryooley waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay soo badanayeen falal amni darro oo kusii baahayay qeybo ka mida degmada asigoona tilmaamay in dadka inta badan lagu eedeynayo falalka amni darro ay ku libisan yihiin dareeska ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga gudoomiyaha ama madaxa amniga madaxa maaliyadda ee degmada qoryooley ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladaha amni ee degmadaasi nageeyey maxkamadda maxkamadda sare waxay ahaayeen nimankii burcadda ahaa oo gobolka shabeellaha hoose ka wadaya
soomaaliyeed ee goobshooda hoose ku gadan inay barajo'iyaan ar- ar- caqabada ku abuuraan maamulka wuxuu ka qabtay wax aada u tiro badan Een, wuxuu sameeyey baaritaan wuxuu sameeyey howlgal ilaa reer tuulo wuxuuna ku guuleystay inay soo qabqabto nimankii dilka soo shaqantiistay caqabadana ka wadi goobshooda hoose iyo gacanta lagu soo dhigay loo soo gudbiyey magaalada muqdisho maxkamadna hadda la soo taagay midna ay ku muteysteen dil toogashaa hadeerana loo guuleystay in laga soo qabto meel ay ku dhumaalisteen ugu dambeynna dowladda turkiga ayaa diiday in ciidamo lugta ay geliso waddanka ciraaq si ay ula dagaalamaan kooxaha daacish xilli maalmihii lasoo dhaafayna turkiga uu sii kordhiyey duqeymaha dhanka cirka ee uu ku hayo fallaagada k b b iyo sidoo kale kooxda daacish ee ka dagaalanta xadka waddanka ciraaq uu la wadaago turkiga dowladda turkiga ayaa waxa ay sheegtay in ujeedka duqeymaha ay yihiin sidii loo difaaci lahaa dadka muwaadiniinta reer turki iyadoona laga difaacayo sida ay sheegeen kooxaha fallaagada ee k b b iyo sidoo kale kooxda boko xaraam Bo- kooxda daacish ee ka dagaalanta dalka ciraaq dalalka ciraaq iyo siiriya duqeymaha ayaa waxay bilowdeen tan iyo wixii ka dambeeyey qaraxii xadka waddanka ciraaq uu la wadaaga waddanka turkiga ka dhacay taa oo ay ku geeriyoodeen muwaadiniin aad u fara badan oo turkiga halka kuwo kalena dhaawacyadii ka soo gaaray weli ay yihiin kuwa la ildaran dowladda turkiga ayaana difaacday qorshaheeda dhanka cirka duqeymaha ee ay ka wadaan gudaha waddankaasi ciraaq ee ay kula dagaalamayaan kooxda daacish iyo fallaagada k b b warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waanigay intaa waxaa warka idin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale warkan warka xiga dib ugu kulmayna maalinta berri ah waa saaxiibkiin maxamed amiin oo idinla sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu